walaal saar aad ba umahadsan tahay walaal labadii isbuuc saddex isbuuc oo ugu dambeysay waxaa ka da-ayay roobab la filahayay oo shantii bilo ugu dambeysa la saadaalinayay inay ka daan soomaaliya ayaa ka bilowday meelo fara badan oo webiyada ka fogan waxaa ka dhacay fatahaadyo aan markii hore la filayn oo soo degdegay sida magaalada baydhabo oo roob xajmigiisu leegyahay laba boqol iyo konton milimitir inuu ka da-ay shan iyo toban saac gudahood khasaare aada u xooganna uu sababay sidoo kale magaalooyinka ay kamid yihiin luuq iyo beledweyne ayagana waxaa ka dhacay fatahaadyo aanan ahayn fatahaadyada webiyada ay laakiin yihiin fatahaadda ay sababto roobka oo ayagana khatar saameynteeda ay ka jirto laakiin guud ahaan waxaa jira khatar aanu aad mataqaanaa oga walwalsannahay oo labada isbuuc oo soo socota inay da-i doonaan roobab xajmigoodu uu ka sarreeyo laba boqol oo millimitir una dhexeeya boqol iyo konton ilaa laba boqol iyo konton millimitir roobabkaasna inta badan ay ku jihaysan yihiin deegaanada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya taasina ay sababi karto saameyn mataqaanaa lixadle khatartaasi aad sii saadaalinaysaan ama hadda lasii ogyahayba ood qiimeynta ku samayseen ma jirtaa waxyaabo loogu talagalay oo ka hortaga oo ilaa iyo haatan aad ku dhaqaaqdeen
deegaanada for example deegaanada ku taagsan webiyada waxaa jiray khatarta yaraynta khatarta fatahaadaha programyo loo diyaariyey muddo hore oo laga sameeyey dhismayaal sidoo kalena mataqaanaa oo loogu talagalay xajmiga fatahaadaha ay imaan karaan inay khatarteeda yarayn karaan waxaa kaloo jira uu diyaargarow loogu diyaargaroobay sidii mataqaana looga faa'iidaysan lahaa dhismayaashaas ka jira deegaanada webiyada ku teesan inaysan mataqaana inay yareeyaan khatarta fatahaadda for example beledweyne oo kale waxaa la sameeyey maalgelin fara badan ba waxaan ku sameynay sanadii ugu dambeeyey inay yareeyaan mataqaanaa khatarta fatahaadda markii xilliga xajmiga webigu markuu dhaafo xilliga loogu talagalay khatartaasna waxaa jira dad u diyaarsan oo dadka deegaanka ah iyo maamulka hirshabeelle iyo sidoo kale dowladda federaalka ah oo u heegan ugu jira mar allaala markii webiga ama xajmigiisu mataqaanaa xillig intii loogu u dhaafo in mataqaanaa la furo dhammaan mataqaanaa kaabiyaashaas oo yareyn kara khatarta deegaanada qaar oo kale oo la xiriirta meelaha webiyada ka fog deegaanada webiyada oo kale waxaa jira gurmadkii loogu talagalay diyaargarowga ayadana waxa ay abaabul xoogan dowladdu sameynaysay muddadii ugu dambeysay waxaad moodaa in mataqaanaa intii karanka dowladdu ay ugu talagashay inay gurmud u fadhiiso dadka ay saameyn doonto fatahaadda waa hagaag waxaad iga warantaa marka webiyadan dabcan waxay ka imaadaan dhinaca dalka ethoobiya magaalooyinka ilaa iyo haatan webiyadaasi ay ka imaadaan biyahooda ma biyaha sar u kac ayaa ku yimid ma roobabkan ayaa kusii daray maxay tahay khatarahan sababta xilligan ay usoo badanayaan cabsidooda
walaal sidaa la socotidba muddo dherna looga xogtan maalin aha lasoo gudbinayay dayrtan hadda oo october november december ayaa waxaan saadaalinanay muddo lix bil ka hor inay la heli doono roobab xajmiga loogu talagalay ka badan inay ka di'i doonaan mataqaanaa geeska africa oo boqolkiiba sagaashan laisku waafaqay dhammaan sistamyada mataqaanaa lagu saadaaliya arrimaha biyaha sidaas daraaddeed marka roobabka fatahaadaha hadda la fiilan karo ama qaarkoodba ay muuqato waxay isugu jiraan kuwana waa kuwo kasoo gudbiya biyahan xuduudda etoobiya roobab badan oo ka da-ay oo sarokaca biyahana sababay roobabka etoobiya ka da-ay qaarina waa kuwo sabab u ah localized mataqaanaa roob ka da-ay soomaaliya oo sida hadda beledweyne oo kale jimcihii roobka ka da-ayay biyo etoobiya ka yimid saameynteeda badana maysan lahayn waxay ahayd roob ka da-ay beledweyne luuq iyo bahar dheera sidoo kale khatar ka jirtay labaatan iyo afar saac ugu dambeysay ma ahayn inta badan sabab u ahaa sarakaca webiga biyo etoobiya ka yimid wuxuu ahaa roob ka da-ay soomaaliya marka khatarta waxay isugu jirtaa sara ukaca webiga oo sababeen roobabka ka yimid etoobiya iyo sidoo kale roobab lixaad leh oo xajmigii uu ku dii jiray ka badan oo ka da-ay gudaha soomaaliya marka roobabkiina boundary ma lahan oo waxay ka da-ayaan guud ahaan soomaaliya iyoiyo xuduudda etoobiyaba marka waa waxaa weeye waa labadaba khatarta etoobiya iyo soomaaliyaba waa tahay barakac ayaa jira baahsan magaalada luuq oo kaleeto labadii maalmood ee lasoo dhaafay si weyn baraha bulshada muuqaalada laysu dhex marinayay beledweyn meelo kamida cabsi ayaa ka jirtay baar dheera sidoo kale cabsi ayaa ka jirtay oo dadka deegaanka ayaa isku tashanayay marka dowladdu ama wasaaradda adiga aad ka tirsan tahay maxay tahay waxyaabaha dadkaasi in lagu saacido ay qeybta kaga qaadan karto amaba aad dadkaasi ku tari kartaan
dabcan dowladda si guud markay noqoto barakaca iyo gurmadka mataqana dadka barakacayaasha ah waxaa maaragtay arrintaasi dowladda wakiil uga ah hay-adda maareynta musiibooyinka oo ayadana muddadii ugu dambeysay oo dhanba ka shaqaynaysay sidai loogu gurman lahaa saameynta ay yeelan karto xilliga dayrta roobabka hadday tahay dadka barakacayaasha deegaankoodii iyo raashinka iyo waxay aqabka u baahan yihiin dhammaan waxyaabaha maataqan aqabka u baahan yihiin bulshada marka hay-adda maareynta musiibooyinkuna abaabul aada u fara badan ayay arrintaas ka gashay wayna u diyaar garooday wayna diyaar u tahay in mataqaana responsigaas mataqana ay samaysa laakiin roobabkii ka daayay specifically luuq way jireen flash flood oo mataqaana magaalada ka dhacay oo fatahaadaha ay khaasatan specific webigan ahayn laakiin fatahaadaha weli saameyntooda way yaryihiin baraka aad u xoogan ma muuqdo waxa cabsida ugu farada badan oo haddaan qabno waxaa weeye november waa xilliga annaga hadda aan filanayno roobabka lixaad bila inay da-aan sidoo kalena maaragtay saameynta ugu farada badan xilliga ay muuqan doonto waa bisha november marka hadda waxa muuqda way ka weyn tahay saameynta sida hadda annaga aanu mataqaana filanayno hadduusan mataqaana sida la filinaya aysan mataqaana wax iska bedelin